Deegaanka Laan Mulaaxo oo ka tirsan gobolka Daad-Mareer ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islamarkaana ka aflaxay Maxadka Al-Huda waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka maxadka arday waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha maxadka Al-Huda Sheekh Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aadan ayaa ka warramay marxaladihii ay soo martay madarasada Al-Huda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo qadaray inaynu bilowno dhismaheeda muddo imaka waxa weeyaan dhowr iyo toban sano laga joogo oo labadii kun iyo koob iyo tobankii ahayd waxaana iftitaaxeeda iyo waxa weeyaan daraasaadku inoo bilaabmeen labiyo tobankii sanadkii hore markii la dhismihii iyo waxa weeyaan diyaarintiisii ay bilaabantay labiyo tobankiina waa inoo furantay macallimiin kala duwan baa soo martay jazaahum allahu khayran dhammaantood doorka ay lahaayeen bay ka qaateen sidoo kale waxaa inoogu xigay madaaristaasoo inoo soo socotay horumar fara badan markaynu samaynay dafcado badani ay ka baxeen oo qur-aankii ay dhammeeyeen oo dafcadda maanta sida boodhka inoogu qoran waxaa sagaal iyo tobankii iyaduna inoo bilaabantay oo samaradii iyo midhihii macadka ee waxaan u jeedaa maraakiistan iyo madaaristan markii runtii ay xifdiyeen ardaydu qur-aankii jihayn iyo cilmigii sharciga ahaa iyo daraasaadkii islaamiga ahaa bay u baahdeen sidaa daraaddeed waxaynu u aasaasnay sagaal iyo tobankii markii taariikhdu ay ahayd innagoo kaashannay gacan weynna inaga siiyeen mid aad u cadiimoo kalena aynu ka sugayno hay-adda alhuda macadkaah boodhkiisa aragtaan ardaydaas waa siddeed iyo soddon arday waxay noqonayaan qayb baa waxa weeyaan qur-aanka iyo waxa weeyaan weliba ilaahay subxaana wa tacaala wax loogu mahadiyaayo qaybtii qur-aanka iyo qaybtii macadka labadaba ka qalinjebiyey qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada cilmiga barashadiisa aynu ku dadaallo cilmiga aad iyo aad ah loo barto ardaydaa qalinka jebisay waxaan leeyahay macallimiin baa idinku dadaashay inaad dadaalka halkaa ka sii wadaan ayaa insha allahu tacaala la doonayaa oo cilmigu markaa qur-aanka dhammaysaan aad cilmigii bilaabataan luqadii iyo usuulkii iyo wax walba insha allahu tacaala maanta maaragtay annaga waa noo farxad weyn iyo mahadnaq cid kastoo hawshaa ka qayb qaadatay oo ugu horreeya allah subxaanahu wa tacaalaa suurageliyey iyo macallimiintii dadaalka faraha badan bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa in la bartaa waa sharaf waa horumar runtii aakhira iyo adduunyadaba sharaf iyo horumar u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna siiyo waxaa runtii annaga ka wasaarad ahaan ama wasaaradda diintii a qaftooba shaqadeedii waa soo dhoweynaynaa waa hambalyaynaynaa waa ku faraxsannahay waa garab taagannahay waxaan leenahay hore u sii socda hore u sii socda ardayda ka qalinjibisay madarasada alhudda ee gobolka daadmareer ayaa ah dufcadii koowaad ee ka baxay madarasada kuwaas oo dhammeeyey qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada